bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu udhugun sidayaal baraysa faylaha ka dhowada qodobada warkaani hiramna munkudor kuroon idaacadda raadiyo baydhabiyasin haytee dhegaystayaal madaxweynaha koonfur galbeed oo la kulmiy xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal oo farmingandiri xubnaha maamul goboleedyada soomaaliya kalluumaysato ka amuuday xeebaha gobolka jubbada hoose akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaa ku mid ahaa xidhiir iyo la sameeyey madaxweynihii hore afghanistan kooxda taalibaan may ku wada hadaleen iyo askar turkiya oo la kadilay qarax kudhiyey waqooyiga ciraaq bareyse fayle dhegaystayaal weliba waa bareyse talaada u taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa tumiy toddobada bilisiyaedaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaan hiraamna munkudor kuroonaya haddana ka dhawada dhegaystayaal warkii hiraamnimo oo faahfaahsan bareyse fayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo munaasabadan iskajaartan mahadnaqo baarlamaanka iyo hardhawaayo xubnaha cusub aqalka sare ee baarlamaanka deegaanadu matalayaan yaa xalay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed lankasamey munaasabada weliba goobjoog ku hayay wasiir ku tirsan xukuumadda soomaaliya xubno kale oo ku tirsan golayaasha dowladda koonfur galbeed iyo guddiga hirgelinta heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo mas-uuliin kale oo ku tirsan dowladda madaxweyne cabdicasiis yaa mahadnaqi xubnaha wakiilada koonfur galbeed oo hadooradii siyeedka xubnood ee sanatarada deegaanada matala doona use oona ka tilmaamay taariikh fayla deegaanada koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis iyo milo khudbad dheer ka jeediye
waa ogtihiin urdadan doorashada ay bilaabatay aqalka sare baarlamaanadii idinla midka ahaa shaqo fiican ay qabteen laakiin kalsoonida iyo shaqo wanaagga iyo taariikhda aan maanta samayseen cid samaysay male meel walbo iyo cid kasta oo dambeeysay arrimaha doorashooyinka iyo cid kasta oo ka horreysay oo korjoogto ka ahayd iyo meel walbaba waa laga sheegay oo laynkaga mahadceliyo oo laynkaga hambaliyeeyey sida kalsoonida leh dimuqraadiyadda ku jirto cadaaladda ku jirto xulashada ku jirto oo aada u soo saarteen sanataradii aqalka sare ee ugu habboona aada iyo aada ugu mahadsantihiin sidaasoo kale guddiga doorashada ee baarlamaanka koonfur galbeed asagana aada iyo aada ugu mahadsan yahay dadaalka iyo shaqada dheeriga ah uu qabtay iyo waktiga dheerna uu geliyey aada ugu mahadsan yihiin sidaas oo kale guddiyadii noocyada kala duwan lahaa siid iyo fiid iyo xalinta khilaafaadka oo ayagana shaqada ugu muhiimsanayd qabtay ayagana waa u mahad celinaynaa aada iyo aada ugu mahadsan yihiin intaas kadib waxaa noo jooga caawa oon rabnaa halkaan inaan hambaliyo iyo dardaaran iyo talada aan isugu darno sideedii sanatar ee la doortay ee reer koonfur galbeed markii aada fiiriso sanatarada sida ay ku soo baxeen iyo sida lagu xushay iyo siday hadda yihiin waa xigmad rabbaani ah ilaahay baa nagu toosiyey ilaahay baana nahaleysiyey sideedda sanatar waxay ka saran yihiin oy hal mid ka yihiin aqoon ha ku kala sarreeyeen laakiin aqoonta shahaadiga oo maadiga iyo diinigo intaa waxay ka yihiin waa ka siman yihiin dad aqoon leh ninka ugu yar master leh inta kale mida inta laga sheegahayo beejiri haysto waayo aragnimo iyo karti iyo hufnaan badan waay marka marka ugu horeyso waxay ka saman yihiin aqoon wixii la dhihi jiray waa ka saman yihiin aqoon la-aan kuma jirto marka xigto waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood oo bulshada laga rabay saddexdii dhalinyaro dad waaweyn iyo gabdho dumar saddexdan waa ka koobeeyey waxyaabaha marka xikmadda rabbaaniga ah oo ilaahay lagu guuleeyey oo dadka dhan aysan qaban qarnay ka mid tahay
dhowaan in weliba la filahaya in doorashada koonfur galbeed ee xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya metelow si rasmi laankudorada lamaada magaalo baraawa iyo baydhabo sida deegaanada kale niyoona laankudorada doona lama magaalo kale guddiga doorasho guddi guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro weliba uuse baaqan daray xubnaha maamul goboleedyada soomaaliya intay ha dhamaystiran doorashada aqalka sare ee baarlamaanka oo sidii lanka talagaleen dareerta welibana dhaliilanjeediyey weliba uuse dhaliilay ballamihii iyo heshiisyadii iyo saxiixdeen xubnaha baarlamaanka maamul gobole xubnaha maamul goboleedyada dowla oo dowlad goboleedyada oo ahaay in sidanka dhaqsiha badan lahaandhisa golayaasha aqalka sare guddiga weliba si coddheere ka baaqay maamul goboleedyada in xil adag iyo iska saaran fuliyowka heshiisyadaas horey landeeri runtii weliba sharafni eh in la sehelada arrimoogaas ee ari guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal weliba hadhowaa natiijada doorashada aqalka sare tumiyo shantii agoosta kudhidi caasimada kumeergaarka koonfur galbeed baydhabo taasi oo lahaa ka dooraday saddex senatar oo laha ka dhammaystiray sideedii senatar guddiga doorashooyinka iyo weliba mahadnaqay madaxweynaha koonfur galbeed iyo shacabshay sida fayla iyo handooraden xubnihii matala lahaay warbixinta guddigai weliba lagu xusay in dowlad goboleedka koonfur galbeed usanagadi dowlad goboleedka lamaad oo ha dhammaystira xubnaha golayaasha aqalka sare oo sanad kun taasi oo ka sheegay in ammaan fayla mudan ammaan fayla ku mudan yihin maamulkaas ha dhammaystiro ka golayaasha maamulka jubbaland weliba faahfaahin ku biyay dad kalluumeysatee oo ka amuday xeebaha gobolka jubbada hoose kureed markii dabeelo xoogan xeebogaas ka dhowdeen wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda jubbaland cabaas cali ibraahim iyo weliba heshay in dabeelo kakahi miilagaas iyo sababeen in tum iyo kow doomood iyo biyo hoostiyo galan saaslamada meelo ka amuudan shan qof oo kalluumeysato ay weliba hadalsha intaas ka dara in dabeelogaas iyo saaslamada burburiya guryo kiyaali xaafadda calaaley ee magaalada kismaayo islamarkaana badda saashaato khasaaran jeysati doomogi kale oo goobagaas ka agdhowaayay dhanka dambeyn wasiirka kalluumeysiga maamulkaas iyo weliba anka digay dadka ku nool agaarka xeebogaas intii oo is ilaaliyaan sanad walba markii la diray xiliyadan oo kale iyo dabeelo xoogan laka bilaawdaa intan dhexay taxayndaabka xeebaha soomaaliya welibana khasaare shalgadiisan hadeeray dadka kalluumeysatada meelo warkaasi dhegeystayaal hiraabnimadan sinkukoyahay weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka madaxweynihii hore ee afghanistan xamiid karazai iyo weliba uuse xiriir la sameeyey ururka taalibaan sida xaalada dalka la dejiyey welibana uuse nkabaaqay in la qaadado nabada iyo kala dambeyn master karazai iyo weliba hogaamii jaray afghanistan tan dhexayti sanadkii lamada kun iyo kowdii markaas oo afghanistan laku saaray ururweynaha taalibaan weliba dalkaas hogaamiyay ilaa ma lamada kuntan iyo afartii kureedna weliba talada la wareegay hogaamiyaha haddada afghanistan ee ashraf khani oo dalka korori weliba uusii sheegay intii uusu kuma daya golo ku kooban saddex xubnood oo ka shaqeeyo in awoodo si nabaddalan ka wareejiyo taalibaan golaha iyo weliba use golaha use golahaas usakajar weliba laka magacaabay xisbiga hesb ee islaami gulbo oo islaami oo ku dhisan dalkaas welibana markaas xisbigaas hogaamiyay dagaal ooga hore siyaasi eh waan hay guddoomiyihii golaha sare ee ra-iisul heliisyowka qaranka iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda cabdalla cabdalla muhiimadda weliba nololo iyo badbaadiyo ka dhammaan dadka reer afghanistan ujeedada weliba taas yeeri ee xamiid karazai sidoo kale xamiid iyo weliba shay in taalibaan iyo lanka bahanya intii magacaaban mas-uuliyad mas-uuliyiin qiimo kale oo muddo dhatiyo islamarkaana maamul karo shaqada dowladda madaxweynihii hore afghanistan iyo weliba rajo fayle kamuujay heergalowka tallaabadaas usoo qaadi kooxda taalibaan weli banaanka baaqay isagoo ka ammaanka caasimada kaabuul hadal qoraale oo hukubay wasaaradda difaaca turkiga iyo weliba laka sheegay in saddex askari la dilay saaslimada la dhaawacay lama kumade kureyd markiimin lalabaagsadii howlgalku dareeri waqooyiga ciraaq maleeshiyaad ku tirsan kooxda b k k yaa la sheegay in ciidamadu labaagsadeen miinada dhulka laka aasaw saaslimada iyo dhibaataytii askar ku tirsan dowladda turkiga toddobaadkii laha dhaafi kooxda b k k weliba hoobiyaalka weerara saldhigyo milatari oo turkiga u sakalaya waqooyiga ciraaq iyadoo hal askari dhaawacyo shalgadaysan hadeereenka dambeyn dhaawac shaynan amuudi kooxda kurdiyiinta hubaysan ee b k k iyo weliba in ku badan soddon iyo shan sana howlgal hubaysan iyo kuwadana dalweynaha turkiga weliba weerar shooka amuuday in ku badan afartan kun oo naskajara hanraab owlaad iidad waayeleh dalalka turkiga mareykan iyo midooda yurub weliba yoskarhana in kooxdaas laga aqoonsada urur argagixiso oo dunyada ku dhisan warkii tugun sagaalisan kula dareertan hiraabnimaadon raadiyo baydhabantan inkeeya intanu ku kulmaana war kun war lamade ammaana allah